kalluun aad u fara badan ayaa maalintii shalay ku soo caariyey xeebaha gobolka bari gaar ahaan inta u dhexaysa magaalada boosaaso iyo deegaanka mareero kalluunkan ayaa tiradiisa rasmiga ah la haynin balse waxaa la hubaa inuu aad u fara badan yahay waana nooc gaar ah oo ka mid ah kuwa badda ku jira loona yaqaano homboboro ama dolfinis maamulka la baxay puntland ayaa ka hadlay dhacdadan waxayna sheegeen in baaritaan lagu samaynayo waxaa sababay inuu sidan ugu soo caariyo xeebta badda dadka deegaanka ayaa lagu baaqay inaysan cunin kalluunkan maadaama aysan ogeyn waxa ku dhacay arrintan ayaa waxaa loo sababaynayaa wasaqow ka yimid qashinka kiimikada ee lagu daadiyey badda si kastaba ha ahaatee soomaaliya ayaa muddo dheer waxa ay ahayd meel lagu qubo qashinka halista ah laga soo bilaabo horaantii sagaashameeyadii konteenaro ay ku jiraan kiimikooyin halis ah ayaa marar badan lagu arkay xeebaha dalka taasoo sare u qaaday welwelka laga qabo saamaynta ay ku yeelan karto noolayaasha ku jira badda xeebaha soomaaliya ayaa waxaa ku sugan maraakiib ay leeyihiin dowlado shisheeye kuwaasoo si sharci darro ah u gurta khayraadka ceegaagan baddeena soomaaliya mana jirto ilaa iyo hadda cid kula xisaabtantay xadgudubkaasi dadka u dhuundaloola siyaasadda ayaa waxa ay sheegayaan in dowladahaasi ay qandaraas lacageed oo ku kacaya malaayiin dollar ay kula jiraan dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay muqdisho